بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف وللرباعي المجرد ستة أبنية رباعي مجرد كاوش ليهي لح وزن أسماء وحاوس وكلا قادني مجرد يمزيد أسماء مجرد كاوحا نريه waa hulaasiga iyo rubaaciga qeyb ka mid ah iyo khumaasiga qeyb ka mid ah mujarad waa noqdaan isimku markuu mujaradka yahay ama waa hulaasi ama waa rubaaci ama waa khumaasi haddii hulaasi uu yahay isimka mujaradka wuxuu leeyahay toban wasan afar ka mid a fa-doodu waa fadxisan tahay saddex ka midana fa-doodu waa kasrisan tahay saddex ka midana fa-doodu way godan tahay hadda waxaan qaadanaynaa asmaada mujaradka ah oo rubaaciga ah inta wasano ay leeyihiin iyo owsaantaas kuwa ay yihiin wuxuu leeyahay isimka mujaradka ah ee rubaaciga ah lix wasan hulaasigana meequ lahaa toban wasan hulaasiga maxaa loo badiyey oo rubaaciga loo yareeyey hadda hulaasigu waa akhaf min arubaaci rubaaciga waa ka fudud yahay shayba shayga uu ka fudud yahana waa ka badan yahay bacdamaa hulaasigu rubaaciga uu ka fudud yahay waa ka wasan batay rubaacigu isaguna wuxuu ka wasan badan doonaa khumaasiga sababtoo khumaasiga rubaaciga waxaa fudud rubaaciga rubaacigu marka wuxuu leeyahay lix wasan wahiya waxay tahay faclalun faclalun fa-duna waa kor dhigan tahay cayntu way reeban tahay laamta horena waa fadxisan tahay faclalun sida jacfarun jacfarun waa nin magaciis laakiin markiisii hore wuxuu ahaa annahru sagiir webiga yar ama webiga keliga laga soo jeexo baa waxaa la dhihi jiray aljacfar hadda laakiin waa qof magiciis jacfar waa calaa wasni faclal waa wasanka koowaad oo rubaaciga mujaradka ah uu leeyahay waxaa kale oo la mid ah taclab oo ah dawacada taclab iyadana waa faclal waa wada usuul kan labaad waa ficlil bikasri ilfaa'i wallaami aluulaa cayntuna waa reeban tahay fa-da hore iyo laamta horena waa isla hoos dhigan yihiin ficlil sida qirmiz qirmiz qirmiz waa sibqun axmar yujlabu min armeniya waddanka armeniya la yidhaahdo midab laga keeno oo dharka lagu midabeeyo baa waxaa la dhihi jiray qirmis marka waxaa leeyahay thawbun muqarmas macnaheeduna wuxuu yahay midabkaasaa marsan maradan muqarmas macnaheedu midabkaas axmarka ahaa marsan waa midab cas oo laga keeni jiray waddanka aan soo sheegnay qirmis waa ficlil waxaa kale oo la mid ah zibrijna waa la mid ah iyaduna waa ficlil zibrij ficlil laba macnoba wuu leeyahay aziina waa la yidhaahdaa quruxda addahabna waa la yidhaahdaa waana iska ag dhow yihiin ilaan dahabku wuu qurxan yahay dahabka zibrij waa la yidhaahdaa quruxdana zibrij waa lahaa wasanka saddexaad waa ficlal bikasri ilfaa'i wa fatxi laam aluulaa cayntuna way hee isla reeban tahay saddexdaas wasan waxaa ka dhexeeya maxay caynta reebnaanteeda mufhumaho ficlal sida dirham iyo zibaq dirham iyo zibaq zibaq waa zaay iyo hamso iyo baa iyo qaaf haddaba zibaq maxaa la yidhaahdaa zibaq waxaa la yidhaahdaa guryaha marka la dhisaa in gidaarku uu toosan yahay tusaale ahaan bahal uga cabiraa jirta soo maaha oo gidaarka saas loo saaro biyo yar ay ku dhex jiraan biyahaas yararkaa waxaa la yidhahdaa zibaq hada almaa aladi fi hadihi alaala baa waxaa la yidhahdaa zibaq wasankiisuna waa ficlal midka afaraad waa fuclul bidami alfaa wallaam fuclul sida burquc alburquc waa niqaabka waa shayga ay dumarku wejigooda ay ku asuraan baa burquc la yidhaahdaa waxaa kale oo ka mid ah qunfud qunfud daalaana u dambeeya qunfud waa kashiidada kashiidada waxaa la yihahdaa qunfud qanaafid baana lagu jamciyaa qunfud wasanka shanaad waa ficallun ficallun faaduna waa hoos dhigan tahay cayntu waa kor dhigan tahay laamta hore way reeban tahay ficallun sida qimadrun qimadrun qimadrunna waa kutubta meesha lagu shubto marka la qaadana wicaau lkutub weelka kutubta lagu qaato boorsada baa waxaa la yidhahdaa qimadrun waxaa kale oo la mid ah hizabrun hizabrun asna waa ficallun waa ismun min asmaa'i ilasad libaaxu aada u magacyo badan yahay xayawaanaadka kuwa ugu magacyaha badan buu ka mid yahay magacyadiisa waxaa ka mid ah hizabrun wasanka ugu dambeeya oo lixaad waa fuclalun fa-duna waa godan tahay ceyntuna way kor dhigan tahay fuclalun sida jukhdabun jukhdab rajulun jukhdab ay dakmun waa nin weyn aljukhdab huwa dakmu waa nin weyn wa tuxlab asna waa fuclalun tuxlabna waxaa la yidhaahdaa biyuhu markay tusaale ahaan dhulka ku raagaan cagaarka dusha ka soo fuula baa waxaa la yidhahdaa tuxlab waa meeqo wasan waa lix wasan isimka rubaaciga ah ee mujaradka ah lixdaas wasan uu leeyahay wasan kale haddii aada aragto haddaba ogow inuusan mujarad uusan ahayn ee uu yahay masiid owsaanta mujaradka ah marka waxaa loo sheega waxaa la rabaa in la dabtiyo yacni in la xifdiyo wasankan inuu mujarad yahay inuu masiid yahay si loo kala ogaado owsaantii mujaradka ahayd baa lasoo koobay owsaanta masiidka ahna lama koobi karo tiraday ka bateen laakiin inta mujaradka ah la koobi karaa walilkhumaasiyi lmujarad khumaasiga mujaradka ah isimka khumaasiga ah ee mujaradka ah arbacatu abniyatin afar wasan baa u sugnaatay walilkhumaasiyi ay walilismi alkhumaasi isimka khumaasiga ah almujaradi ee mujaradka ah arbacatu abniyatin afar wasan baa u sugnaatay wahiya waxay tahay khumaasiguna waa ka wasan yar yahay waa ka owsaan yar yahay rubaaciga oo rubaaciga ah owsaan badan wuxuu dheer yahay hal wasan ilaan lix wasan buu ahaa kana meequ noqday labuu dheer yahay labuu dheeriya ilan kaas wuxuu noqday lix kana meequ noqday afar sababta khumaasigu uu ugu abniye yar yahay waa lihiqalihi culayskiisa darteed ilaan shan xaraf buu ka kooban yahay shayba shaybuu ka xuruuf yar yahayna waa ka fudud yahay wahiya waxay tahay haddaba facallal waa wasanka koobaad facallal faadu waa kor dhigan tahay cayntu waa kor dhigan tahay laamta hore way reeban tahay laamta labaadna way kor dhigan tahay facallal sida farazdaq farazdaq facallal waa nin magaciis nin shaacir ah baa waxaa la dhihi jiray farazdaq waxaa kale oo la mid ah safarjal safarjal waa nooc midhaha ka mid ah asna waa facallal wasanka labaad fucallilun fucallilun fa-du waa godan tahay cayntu waa kor dhigan tahay laamta hore waa reeban tahay tan dambana way hoos dhigan tahay fucallilun sida qudacmilun qudacmilun rajulun qudacmilun ay dakmun dakmun waxaa kale oo aa leedahay jamalun qudacmilun ay dakmun waa owr weyn alqudacmil huwa dakmu waxaa kale oo fucallilun ku socda khubatinun khubatinun wa huwa shadiid ninka adadag baa waxaa la yidhaha khubatinun ashadiid wasanka saddexaad ficlallun ficlallun fa-du waa hoos dhigan tahay cayntu waa reeban tahay laamta hore waa kor dhigan tahay midda ku xigtaana waa reeban tahay ficlallun sida qirshabbun qirshabbun waxaa leedahay rajulun qirshabbun ay musinnun waa nin da ah ama waa nin cunid badan na waa la yidhaahdaa rajulun qirshabbun idaa kaana musinnan hadduu da yahay ama uu yahay akuul qirshabbun meeqa meeqa xarafaa laga rabaa shan xaraf waa qaaf iyo ra iyo shiin iyo ba awa xarafkii kale ba-dan shidanaa marka laba laba xarafay ka kooban tahay yacni laba ba oo midda horena ay reeban tahay midda dambena mutaxarik ay tahay waxaa kale oo la mid ah jirdaxlun jamalun jirdaxlun idaa kaana dakman hadduu weyn yahay jirdaxlun waxaa kale oo owsaanta ka mida uguna dambeeya faclalilun faclalilun fa-du waa kor dhigan tahay cayntu waa reeban tahay tan hore laamta hore waa kor dhigan tahay laanta dambena way hoos dhigan tahay faclalilun sida qahbalisun qahbalisun wahiya alqamla injirtaa qahbalis la yidhaahdaa alqahbalis hiya alqamla waxaa kale oo la mida jaxmarishun waxaa leedahay imra'atun jaxmarishun idaa kaanat cajuusan markay da- tahay almar'atu alcajuuz baa waxaa la yidhaahdaa jaxmarish abniyat lficli haddaba waxaan gelaynaa ficilka owsaantiisa intaas waxaan uga soo baxnay owsaantii asmaada ee mujaradka ah haddana waxaan gelaynaa ficilka owsaantiisa mujaradka ah lilficli hulaathi ficilka hulaathiga waxaa u sugnaaday ficilkii almujaradi ee mujaradka ahaa ficilka mujaradka ee hulaathiga waxaa u sugnaaday halaathatu abniyatin saddex wasan lilficli hulaathi lmujarad ficilka mujaradka ah ee hulaasiga waxaa u sugnaatay halaathatu abniyatin saddex wasan kan koobaad waa facala bifatxi lfaai walcayn facala bifatxi lfaai walcayn sida nasara nasara wuu u gargaaray wuu u hiiliyey garab ayuu siiyey nasara calaa wasni facala wasankaasay ku socotaa facala cinda hada l halka nasara saadka maxaa loo yaqaanaa saadka ya caynu kelima santa nasara waxaa kale oo la mid ah daraba wuu garaacay calaa wasni faacala wasanka labaad faacila bifatxi اlfaa'i wa kasri اlcayn faacila maxaa la mid ah saamica wuu maqlay caalima wuu ogaaday faacila bay ku socdaan saamica caalima wasanka saddexaad faacula faacula bifatxi اlfaa'i wa dami اlcayn sida kaaruma oo ah wuu wanaagsanaaday ama deeqsii buu noqday iyo xaasuuna wuu qurxanaaday xaasuuna wuu qurxanaaday waa meesha uu ka yimid alxusnu intaas waa hulaasiga owsaantiisii ficilka mujaradka ah ee hulaasiga saddexdaas owsan uu leeyahay facala facila faacula dhammaantoodna fa-doodu way wada fadxisan tahay xarakada ay ku kala duwan yihiin waa xarakada caynta caynulkelimaha midna cayntiisu way fadxisan tahay midna cayntiisu way kasrisan tahay midna cayntiisu way godan tahay wayna kala badan yihiin wayna kala yar yihiin almaftuux alcayn waa aktaruhaa midka cayntiisu ay fadxisan tahay waa midka ugu badan owsaanta hulaasiga facala ayaa ugu badan waalmaksuur alcayn duunahu midka cayntiisu ay kasrisan tahayna kaas waa ka yaryahay wuu yaryahay laakiin isagana waxaa ka sii yar almadmuum alcayn oo faacula ah ayaa ugu sii yar sababtana maalin dhowid waa soo sheegnay sababta kaas loo badiyey faculana uu ugu yaryahay maqsuur alcaynna ugu dhaxeeyana maaldood waxbaa ka taabanay yaa xusuusta damadu waa mid ugu culus sax kasrada waa ku xigtaa fadxadana waa ugu fuda saas daraaddeeda loo badiyay marka maaldood waa sheegna soo ma ahayn midka maftuuxa alcayn ah sababta loo badiyey waa likhifatihi likhifati lfatxa fudeedka fatxada ay qabto midkan madmuum alcayn ahna wuxuu ugu yaryahay waa lihiqali damma culayska damadu ay leedahay maksuur alcaynna inkastoo culayska sida damada uusan ahayn laakiin asnaa yaraanta waxaa u keenay hiqalka kasrada ku jira inkastoo hiqalkaasi uusan dhammayn hiqal adamma uusan gaarin ficil kasta haddaba oo hulaafi ah oo mujarad ah fa-diisu way fadxisan tahay hadduu yahay mabni lilfaacil mبني للفاacل أmا mبني للmفcuuل haduu noqda mبني للmجhuل haduu noqda fadiis waa he waa gudmay markaas sida duriba iyo qutila iyo ukila iyo saasay noqonay lakin hadda waxaa laga hadla waa waa almبني للفاacل وlلفicل الرubاacي المجرد ficilka rubaaciga ee mujaradka ah waxaa u sugnaaday بinاء waaxid hal waزn baa usugnaaday walilficli arubaaciyi lmujarad ficilka rubaaciga ah ee mujaradka ah binaa-un waaxid hal wasan oo sugnaaday hulaasiga sababta uga yaraaday maxay tahay hulaasiga wuxuu lahaa saddex wasan asna hal wasana la siiyey sabab haddi waa ka fudud yahay hulaasigaa fudud rubaaciguna wuu culus yahay oo culayska ayaa u keenay xarafkan dheeraadka ah ilaan waxaan niri shayba shaygu uu ka xuruuf yar yahay waa ka fudud yahay samaynaa fahmin hadda subaaci iyo sudaasi labadooda yaa fudud sudaasigaa fudud sudaasigaa fudud sudaasiga iyo khumaasigana yaa fudud khumaasig khumaasigi rubaacina yaa fudud rubaaciga hulaatina yaa fudud hulaati wahaakada mar kasta oo kelimadu xuruufteeda ay yar tahay fahiya akaf mar kasta oo xuruufteedu ay badan tahayna fahiya adqal وللفعل الرباعي الفعل كالرباعي قال المجرد بناء واحد هل وزن وشنا هذا وانا فعلل فعلل فadu waa kordhigan tahay cayntu waa reeban tahay ra laamta horena way kordhigan tahay faclala sida daxraja oo macnaheedu uu yahay wuu soo dildiliyey wuu soo dhaadhiciyey daxraja alxajara wuu soo dhaadhiciyey min aclaa ila asfal wa carbada carbada arajulu idaa saaa khuluquhu carbada arajulu idaa saaa khuluquhu marka dabeecadiisu ay xumaato baa waxaa la yidhaha carbada arajul rajulun cirbiid macnaheedu waa rajulun shiriir sayi-u lkhuluq nin dabeecadiisu ay xun tahay oo shar badan baa waa rajulun cirbiid marka carbada macnaheedu waa saas wasankiisuna waa faclala walaa yakunu lismu lmutamakin haddaba rubaacigii halkaas wasan uu leeyahay ee mujaradka ahaa ee ficilka halkaas wasan bisuu leeyahay hulaasigana saddexdaas wasan uu leeyahay walaa yakunu lismu lmutamakin isimka mutamakinka ah ma noqdo isimka mutamakinka ah waa kee isimka mucrabka ah isimka mucrabka ah ma noqdo walaa alficlu ficilkuna ma noqdo aqala min halaaثati axrufin saddex xaraf ka yar ma noqdo isim mutamakin ah oo saddex ka yar ma jiro sidoo kale ficil saddex xaraf ka yar ma jiro isimka mutamakinka marka uu kuleeyahay muxuu ka ixtiraasaa isimka mebniga ah ile isimka mebniga ah hal xaraf buu noqon karaa sida darabtu ta-deeda oo kale labuu noqon karaa sida darabnaa ama huwa iyo wixii la mid ah saddex afarna waa noqon karaa laakiin isim mutamakin ah oo xuruuftiisu laba ay ka kooban tahay ma jiro ficil xuruuftiisu laba keliya ay tahana ma jiro asal ahaan walaa yakunu lismu lmutamakin isimka mucrabka ah wala alficlu ficilkii aqala min halaaثati axrufin ma noqdo saddex xaraf wax ka yar faidaa ra'ayta nin yahow haddii aada aragto aqala min daalika intaas aan kuu soo sheegay wax ka yar inteen kuu soo sheegay saddex wax ka yar haddii aada aragto faclam haddaba ogow annahu in qad xudifa minhu isimkaas ama ficilkaas shay-un in wax laga jaray wuxuu leeyahay isim mutamakin ah oo saddex ka yar haddii aada aragto waxbaa ka maqan ee ogow ficil saddex xaraf ka yar haddii aada aragtana asna waxbaa ka maqan ee ogow asalka saas kuma uusan dhalanin waxbaa ka go-an faidaa ra-ayta haddaad aragto aqala min dalik intaasaan kuu soo sheegay wax ka yar haddaad aragto faclam ogow annahu in qad xudifa minhu isimkaas ama ficilkaas shay-un wax laga jaray naxw isimka oo saddex ka yar maxaa ka mid ah naxwu yadin oo ah gacanta yad meeqay ka kooban tahay labo ma sidaasay ku dhalatay maya waana isim mucrab ah haadihi yadun baa leedahay wara'aytu yadan wa nadartu ilaa yadin inu mucrab isoma muuqato waa isi mucraba saas oo ita haddana labuu ka kooban yahay macnaheedu wuxuu yahay marka xaraf baa ka maqan laamul kelimihi yaa maqan waxa meesha yaallana waa fa'dii iyo cayntii laamul kelimihina waxaa loo jiray litakfiif fududayn darteed isticmaalkeedaa batay sheega isticmaalkiisu uu batana takfiifkiisu waa laasim marka yadun asalkeedii waxay ahayd yadyun calaa wasni faclun sida qalbun oo kale yadyun bay ahayd ya-dii laamulkelime ahayd baa la yska jaray xarakaadkii icraabka oo iyadu ay qaadan lahaydna waxaa qaatay daalka ilaa saa hadda kelimada ugu dambeeya inkastoo asal ahaan asagu uusan ugu dambeeynin laakiin xarafkii ka dambeeyey markii la xadfay xarakaadkii icraabka asagaa dusha u ritay asalkeedii marka yadyun bay ahayd waa la fahmay waxaa kale oo la mid ah damun damun dhiigga waa isim mucrab ah waa isim mucrab ah laba xaraf uuna ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay daal iyo miim dadka qaarkood qalad bay sameeyaan oo miimka way shidaan damun bay dhahaan waana khalad miimkan ma shidna damun baa laayaa saas daraaddeed qur-aanka waa dama miimka lama shido xaggee shidan daalka wadama haddaan dhaho ka hor waa khalad wadama miimkaas waa inuu mukhafaf yahay al hadday la socoto iyo al haddaysan la socon haadaa damun baa leedahay wa ra-aytu daman laakiin daman ha dhihin waa khata damun daman damin baa leedahay maxaa ka maqan isna laamulkelimihii yaa maqan laamulkelima waa maqan yahay asalkiisii wuxuu ahaa in waxa maqanyo ay yihiin iyo inay waaw yihiin waa la ysku haystaaye asalkiisii wuxuu ahaa damayun ama damawun labadaba waa la sheegaa marka damawun iyo damayun labadaba inay waaw ay tahana waa dhici karta inay yaa ay tahana waa dhici karta dimaa-un baana lagu jamciyaa kaasi waa isibkii wanax waxaa la mid ah qul iyo bic baa la mid ah qul iyo bic qul waa ficil meequna hadda ka kooban yahay labo qaaf iyo laam waxbaa ka maqan maxaa ka maqan laamtii miyaa maqan mase cayntii cayntiyaa maqan caynulkelmihiyaa maqan asalkiisii hore wuxuu ahaa qawala qaaf iyo waaw iyo laam haddana qaaf iyo laama haysataa maxaa kaa maqan waawdii oo ahayd caynulkelima ayaa kaa maqan marka qul asalkeedii hore wuxuu ahaa quul buu ahaa quul iltiqaa saakinayn baa dhacay marka iltiqaa saakinayn baa wuxuu ka dhex dhacay waawdan reeban iyo laamtan reeban quul asalkeeda inuu ahaa waxaa ku tusinaya waa ficil amar oo saxiixu laakhira ficil amar oo saxiixu laakhirahna maxaa lagu binayaa sukuun marka quul buu noqday iltiqaasaakineyn markii u dhacay baa marka waawdii la yska jara waxaa kuu soo haray qul iltiqaasaakineyn macnaheed wuxuu yahay laba xaraf oo isku xiga oo labadooduba ay reeban yihiin marka waawdiina way reeban tahay laamtiina waa reeban tahay marka iltiqaasaakineyn hadduu dhac waa in laga takhalluso qaababka looga takhallus waxaa ka mid a kan hore in la jaro waawdii baa marka la jaray maxaa kuu soo haray qul cayntii marka way maqan tahay waxaa la mid ah iyaduna bic oo asalkeedu baayaaca uu ahaa baayaaca ba iyo ya iyo cayn haddana waxaa haysataa bic maxaa maqan ya-dii oo ahayd caynulkelima aa maqan tahay iyaduna biic bay ahayd markeedii hore biic iltiqaa saakinayn baa dhacyadii baa layska jaray bic bay noqotay marka wuxuu yidhi haddaba wa kullu maa laa yuqaabilu xuruufa almiisaan fahuwa zaa'id wa kullu maa wax kasta laa yuqaabilu aan ku aadin xuruufa almiisaan xuruufta miisaanka wax kastoo aan ku aadin fahuwa midkaasi zaa'idun waa zaa'id waxaan soo sheegnay xuruufta asalka ah in lagu aadiyo fa iyo cayn iyo laam soo ma ahayn xuruufta asalka ah waxaa ku aadaha fa iyo cayn iyo laam wax kasta oo fa iyo cayn iyo laam aysan ku aadin waa zaa'id waahe zaa'id ama isim ha ahaado ama ficil ha ahaado waa isku mid labadooda waa isku mid ficilka tusaale ahaan waxaan soo marnay daraba daraba daadka maxaa ku aadaya faa-ul kelima ra-dana cayn ba-dana haddii daarib aan idhaahdo yacni haddaan idhaahdo daaraba daaraba haddii aan idhaahdo alif baa kusoo korortay aliftaas mafa-a ku aadaya mise cayn mise laam yaa ku aadaya mid kamidoo ku aadaa ma jiro waa zaa'id marka xarafkan alifka ah fa'na kuma aadana caynna kuma aadana laamna kuma aadana fa huwa zaa'id ilaan hadduu asal yahay xuruuftii miisaanka oo fa iyo cayn iyo laam ahayd midaa ku aadi lahay hadda mid ku aaday marka ma jiro yadullu calaa dalika annahu zaa'id kaas marka wuxuu ku tusinaa inuu yahay zaa'id waa ficilkii isimkana tusaale ahaan darabada laftigeeda haddii aad tidhaahdo daaribun soo isi ma aha aliftan fa iyo cayn iyo laam wax ku aadaa ma jiro fa iyo cayn iyo laam hee wax ku aadaa ma jiro saas daraaddeed waxaa leedahay aliftani waa zaa'id saasaa leedahay awsaantii aan soo marnay asmaada taclab soo nooguma jirin taclab ta'dan waxaa ku aadaa fa cayntana cayn laamtana laamulkelima ba-dana facaalib haddaan dhaho facaalib alif dheeraada meesha taalla aliftaas xuruuftii miisaanka wax ku aadaa ma jiro bacdamaa fa iyo cayn ilaa midna aysan ku aadin aliftaasi waa zaa'id saasaa leedahay intaa ma fahanteen wuxuu yidhi wa kullu maa wax kasta oo laa yuqaabilu aan ku aadin xuruufa almiisaan xuruuftii miisaanka ee saddexda ahayd xuruuftii saddexda ahayd oo fa iyo cayntii laamta ahayd xaraf kasta oo aan ku aadin fa huwa xarafkaasi zaa'idun waa xaraf dheeraad meesha marka waxaan ku kala fahnay zaa'idka iyo mujaradka mujaradka awsaantiis waa inta aad soo martay ama asmaahaada ama afcaal ahaada maxaa ku dhiman wixii zaa'ida iyo sida loo saaro wasanka duruusta soo socotaan ku qaadanayna wallahu aclam markaas